Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mas-uul sare oo ismaamulka kariijo u qaabilsan arrimaha dhulalka oo musuqmaasuq loo xidhay dhanka soomaaliya dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan shacabka ku nool degmada xudur oo wajahaya caqabado kala duwan iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya caalamkaan idhaahdee intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koronaa ee haatan kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan taariikhdu waxay ku boogan tahay kow iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa xabsiga u taxaabay madaxa baaritaanada lagu sameeyey dhulalka ee ismaamulka kirijo ismaaciil kibageno kasgey tani ayaa timid kadib markii mas-uulkan qof shacab ah uu ka qaatay laaluush lacageed oo dhan boqol kun oo shilin si ugu fududay iibsashada dhulka e a c c ayaa laga soo xigtay in kasgey lagu xiray xafiiskiisa kadib markii uu lacagtan qaatay inkastoo markii hore dalbaday in la siiyo laba boqol oo kun oo shilin waxa uu guddiga sheegay in qofka cabashada soo gudbiyey uu ka mid yahay rayidka deegaanka inabkooyi isagoo codsanayay in la siiyo sawir looga cusub kusgeey ayaa markii la qabtay waxa uu fariin ka qoray xarunta guddiga e a c c ee ismaamulka naykuru isagoo hadda ku jira saldhigga dhexe ee booliska ee dowla deegaankaasi ka hor intaanan maxkamadda lasoo taagin guddiga ayaa sheegay inay ka go-an tahay la tacaalidda saraakiisha dowladda ee lacagaha laaluushka ka qaata shacabka oo u baahan adeegyo kala duwan hay-adda tabarucaadda ee laga leeyahay maraykanka ee ford foundation ayaa mar kale caddaysiyey inay gudaha waddanka uga howlgasho si daafuran oo aynan dhaqaalo ku taageerin rabshadaha sida ay dowladda kenya ku andacoonaysay waxay hay-addu ka jawaabtay warqad uu qoray ama warqad uu u qoray xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kariir singooyi waxa uu ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso lacag dhan sagaal boqol afartan iyo lix milyan oo shilin oo ay muddo sanad gudaheeda siisay ururada bulshada ee dalka kenya ciidamada booliiska ee ismaamulka kuwaale ee gobolka xeebta dalka ayaa gacanta ku dhigay eedeysano loo haysto ka ganacsiga daroogada waxay saraakiisha sheegeen in aliisha mondi oo soddon iyo laba jir ah lagu helay maandooriyaha nooca xashiishka qiimaha lacageed ee daroogadan ayaa lagu sheegay in ka badan kow iyo toban milyan oo shilin ciidamada qaabilsan la dagaalanka maandooriyaha ee loo soo gaabiyay a n u ayaa eedeysanaha ku qabtay xarunta mudhoomo ee waddada u dhexeysa degmooyinka samburi iyo kinango ee ismaamulka kwale xashiishka la qabtay ayaa mugo ahaan dhan saddex boqol sideetan iyo sagaal dhibic afartan iyo shan kiilo garaam
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhegeystayay haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya maxmuud macalin cabdulle iyo wafdi uu hogaaminayo qeybna ka yihiin wasiirka wasaaradda gargaarka ee maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adaha gargaarka sida i o m w f b u n h c r oja iyo unisef ayaa gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool wafdiga guddoomiyaha ayaa kormeer ku tageen xarumaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee isbeddelka cimilada saameynta ka soo gaartay iyo kuwa ka soo barakacay degmooyinka tiyaglow iyo rabdhuure kuwaasoo haatan xaalad adag wajahaya guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa gargaar u qeybiyey in ka badan lix boqol oo qoys waxaan aragnaa magaalo go'doonsan waxaan aragnaa magaalo ay cimiladu saamaysay oo marna ay biyo qaadeen marna hadda abaar afku gelayso waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu arrintaana ilaahay naga soo gaaro waxaan rabnaa annagu haddii ilaahay yidhaahdo haddaan naha dowladdii dhexe iyo dowladda koonfur galbeed intaba annagoo iskaashanayna inaan dadaalayno waxaan runtii u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha koonfur galbeed kulli waxay aad ugu dadaalayaan in ummadda ku nool guud ahaan dalka soomaaliya khaasatan koonfur galbeed khaasatan degmooyinkan go'doonsan oo runtii cadowga uu dhinacaha ka degey sidii aad loogu gargaari lahaa loona galabgeli lahaa waa taas waataa maanta idinkugu nimiday wafdi ballaaran oo magaalada muqdisho ka yimiday oo anugu aan hogaaminayo ayaan ku nimiday oo hay-adaha internationaalka iyo dhammaan ay nala socdaan marka aan ilaahay toogno ilaahay inuu dhibka naga qaado ilaahay inuu cadowgan runtii meel kasta degay oon la isugu soco karin ummaddu beeraheeday samayso laheed magaaladan iyo guud ahaan koonfur galbeed waa dadkii beeraha tabci jiray waa dadkii soomaalidoo dhan wax sii jiray waxaan ilaahay ka rajaynaa inay tii noo soo laabato waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu cadow ilaahay naga dul qaado annagana annagoo qaadanayno awaamiirta madaxda sare guud ahaan waxaan samayn doonnaa wax allaala wixii karaan keenaa sow sheega wasiirku magaalooyin badanaa jiraan oo goodoonsan oo idinla mid ah oo ay ka mid tahay diinsoor qansax dheere guud ahaan magaalooyinkaasoo dhan iban magaalooyinka ay cadowgu heestaan dadku way ka soo baxayaan magaalooyin dhibaato ay ka jirto waa jiraan oo hadda laftirkeeda nala soo gaarsiiye oo sida luuq iyo karantoodoo dagaala beeladyo ay ka bilowdeen oo dadku ka qaxayaan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeedna inay dagaalada qabiilada iska joojiso oo ay runtii waxaa noogu filan dagaalkan cadowgaa noogu filan iyo kan cimilada marka aad iyo aadaad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa ciidamada xoogga soomaaliyeed oo runtii habeenii maal u taagan inay amniga sugaan aad iyo aadaad ugu mahadsantihiin wasiirka wasaaradda gargaarka ee maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu gurmanayo shacabka xudur iyo dadka ku soo barakacay
dadaal badan insha allah la samayn doonaa culayska ilaahay naga kor qaada sanadkan deegaano badan oo koonfur galbeed ah iyo soomaaliyaba waa haystaa waajid saasoo kale looga soo qaylina culaysaa jiro diinsoor kansax dheere buurrakaba wallaweyn culayska waa badan yahay idinkana waxaa idinka noo soo duceeya in ilaahay waxa aan raadinayno iyo dadaalka aan wadno inuu nagu guuleeyo ducadiinna insha allah annaga dadaalaan ku daraynaa madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen madaxweynahana asagaa aad culays noogu saaran maanta idiin imaanno is aragno dadaallo badanaa socdo ilaahay waxaan ka baryaynaa in culayska naga kor qaado idinkana dhinaca ducada in ilaahay culayskan uu naga yareeyo gurmadka aan raadinayna aan helno ducada ku soo dara annaga waa dadaalaynaa insha allahna gurmad waa helaysiin haddii ilaahay yidhaahdo
xildhibaan cabdimaalig cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa eedeyn culus dabcan u jeediyey xukuumadda uu hogaamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo ka dalbaday in dalka laga badbaadiyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya siduu hadalka u dhigay xildhibaanka ayaa sheegay in dalka soomaaliya oo idil ay ka qaxeen anirahda ay ka qarxeen dagaalo sokeeya oo sabab u yihiin hubkii daroogada loo soo tahriibiyo soomaaliya isagoona tallaabadaasi ku eedeeyey maamulka ama dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaanka oo tusaale usoo qaatay beelaha uu ku matala baarlamaanka ee ku dagaalamaya deegaanka iji ee gobolka hiiraan oo dhaca inta u dhexaysa mahada iyo jalalaqsi ayaa cod dheer ku sheegay in ragga hubka ka ganacsada dalka laga badbaadiyey siduu hadalka u dhigay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dalka soomaaliya xildhibaanka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ah
sidaad la socotaan maanta ajendadu wuxuu ahay xeerka shaqaalaha sidoo kaleetane waxaa la keenay waxaa la keenay ajende cusub ee xildhibaanadu u codeeyeen oo ah arrimihii hubka ee sida sharci darrada ah ee ku soo gala dalka waa ajendo hadda laga booday oo guddoonka ka booday waxaan la soconnaa dhammaantiin la wada soconnaa oo saxaafadda ka shaqeeyo tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dowladdii hore in loo noqonayo sagaashan iyo kowdii oo ah xilli mugdiya oo dalkan soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeya maanta waxaan markhaati ka nahay from somalilan to jubbaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddadaana idin hadlaayo anu deegaanka matalo oo la dhaho calaag iyo iji ooy isku hor fadhiyaan laba beelood oo soomaaliyeed sida xogta aan ku helaayane hubkii dawladda laysu isticmaalaayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dawladda hambalyo waa ku guulaysateen inaad dalkii geysaan sagaashan iyo kowdii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqaysanaayo hubka sharci darrada ah iyo daroogada waad la wada socotiin dhammaantiin maalinkii ay xukunka la wareegaayeen dalkaa meeshuu maraayey waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badanna waa laga qabtay laakiin maxaa beddelay dagaal beeleed ayaa matelay sidaas darteed ummadda soomaaliyeed ha u diyaargarowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosena waa ugu sheegnay haddana si koraa ugu sheegaynaa dagaal beeleedyada meelaha ka socdane iyo deegaanada ay ka socdaanne waxaa ugu baaqaynaa dowlad idii soo socota ma jirto ilaahay ha laga cabsado ammaan ha laysi siiyo wiil soomaaliyeed inuu meel ku dhinto maahine dagaal maahine wiil noogu dhalan maayo marka waa inaan caqligeenna aan ka shaqaynaa waa inaan fikirnaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadna meeshay joogaan waa inay u- heegan u galaan sidii colaadahaas ay u dami lahaayeen ummaddaas islaamka oo islaynayso ma u jeeda anigu runtii haddaa idii sheega dowlad ku soo baxayso dagaaladan hadda bilooyin ayay socdeen cid ku soo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waaye waxaa waaye dadkaas waxaan ugu baaqayaa walaalaha ah inay dagaaladaas ay joojiyaan dowlad idiima soo socoto idinkala celinayso adiku isdaaya qurba joogta soomaaliyeed ha soo farageliso waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu codka xildhibaanka halkaasi haddii aan uga gudbo markaan haddii aan iga wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka dhowr qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymaha israa'iil ka geysatay ama duqeymaha israa'iil ka geysatay qeybaha kala duwan ee marinka khaza waxaa dadkan ka mid ah labayo toban qof oo lagu dilay xerada qaxootiga ee nuseyraad waxaa arrinkan shaaca ka qaaday waaxda difaaca rayidka ee falastiin tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore duqeymaha militariya ee israa'iil weli ka wadda khaza ayaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo sideed kun sagaal boqol iyo sagaal qof iyadoo la dhaawacay siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo labaatan iyo laba kale warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddiisa f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey cid warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedun yahay w w w star f m c o k e halkaasuu qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey